bismi illaahi araxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi lcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin maxamed bn cabdillaah wcalaa aalihi wa asxaabihi dayibiin adaahiriin waman tabicahum biixsaan wdin ama bacdu waa casharkii toddobaad ee kitaabka alwaraqaat liimaam alxarameyn waxaan ku dhex jirnay akhbaarta iyo culuum alxadiidka markay usuuliyiintu ay soo qaateen khabarka tacriifkiis waa ka soo baxnay iyo inuu aaxaad iyo mutawaatir u qaybsamo waa ka soo baxnay haddana sunnadii waxay u qaybiyeen musnad iyo mursal musnad waa wixii sanadkiisu ou xiriiro mursalna waa sanadkiisu waxay dhac ku jira hada cinda alusuuliyin laakiin mursal cinda almuxadisiin maa qaala taabiciyu fiihi qaala rasuulu llahi sal alla alayh wasalam oo markaa saxaabigana uu xadfan yahay cid kalena inay xadfan tahay ay macquul tahay hadda wuxuu ka hadlayaa halkan siyaqu adaa ilxadiid xadiidka sida loo guto marka la sheego siiqada adduhuna waxay ku xiran tahay taxamulka waxaa jira xadiidka qaab ayaa loo soo wariyaa marka hore ood u maqlaysa oo shiikaa ugu warinaysa saxaabada ugu horreeyba xadiid wariyo rasuulka ka wariya calayh isalaatu wasalaam marka dee mar isagoo ficil samaynahay arkaayaan mar qowlkiisa ay maaragtay ay maqlaayaan mar hadalkoodoo taqriirina marka siyaqda lagu wariyay axaadiida waa baran badan tahay ayadee hadba ku xiran tahay qaabka aad ku warinaysa qaabka aad kusoo taxamusha marka qaabka ugu liita hadda anagii soo aranay cancanada ugu liidata cancan inuu ka wariyo markaasuu cancanadiiu ka bilaabay ugu liidatay wuxuu yidhi walcancanatu cancanadu tadkhulu cala alasaniidi asaaniidi ayay gelaysaa maal tadkhulu cala alasaniid marka canaha waxuu ka wadaa cancanadu waxay ka mid tahay alasaaniid alalasaaniid almusnada xadiidii musnadka ayay gelaysaaho cala alitisaala lagu xambaaraya laakiin waa laba shardi waxa weeye inay isku casri ahaayeen ma garata ama luqiibo oo ka dhex dhacay sida bukhaari uu shardinayo muslim mucaasara iyo annahu saalim min atadliis ninkan mucancinka ah inuu maaragtay tadliis oo saalim oo ka yahay haddii labadaas nugsado xadiidkii cancanada lagu wariyey cala alitisaal oo xadiid musnada oo kale ayuu noqonaya marka xadiidka cancanadu isnaadnimada kama saarayso bishardi labadaas qof waa inay mucaasiriin yihiin calaa shardi muslim ama luqiy iyo kulan oo ka dhex dhacay waxay labadooda isku waafaqsan yihiin marka waa in maaragtay qofkaasi saalimna tadliis uu yahay wasman tadliis iyo cee tadliiska inuusan aqoonin walcalcanaatu cancanadi tadkhulu cala alasaniidi asaaniiday gashaa siiqdii kaloo gale wa idaa qara'a shaykhu shaykhii hadduu akriyo oo ardadii uu ku akriyo xadiidkii oo maalan imaam maalik ama zuhri oo kale ayaa xadiidkii isagoo akrinaya maala wuxuu leey xadaanii naafic can ibni cumar can rasuuli lah sal l sl anahu qaala kada wakada wakada ardadii shiiku akrinaya maqlayan ama zuhri ama sufyaan bnu cuyeyna ama sufyaan athawri ama shucba ama keyrkood ama shaafici ama axmed cali bn madiini yaxya bn qataan ama cabdiraxmaan bn mahdi ragga akaabirta iyo xadiidkii laga maqlaya marka shiika suu ka dhigaysa oo ka maqlaftii sheika hadhow gudbintaisuu ku gudbinaya juuzi liraawi raawiga markaas waxaa u bannaan cinda aladaa ayaa u xadfan markuu asaga ardadiisa xadiidka usii sheegayo an yaquula xadaanii inuu yidhaahdo ow akhbaranii weliba xadaanii a saraysa wuxuu kale dhihi karaa samictu shaykhii yaquulu kada wa kada samictu iyo akhbaranii iyo xadaanii waxaa ugu xoog badan samictu iyo xadaanii ayaa ugu xoog badan akhbaranii way ku hooseysaa waidaa quria haddii lagu akriyo waidaa qara'ahu ardagii hadduu ku akriyo cala shaykhi shaykhii maalan wuxuu leeya ardaya maaligu imaanay ama shaafic u imaana axadaakum maalik can naafic can ibni cumar ana rasuul kada wa kada ama nacamule ama waa u aamusa macnaha ma radinayo maya ma dhahaayo qiraaca alsheekh waa saas oo kale ardaygiiyo xadiidii ku akrinayo maxaa sanadkiisa axadaakum maalik sidau wariya can ibni cumar can naafic can ibni cumar can rasuul kada wa kada sheekha nacamule ama waa u aamusay hadhow markaa warinayso wuxuu leey akhbaranii ayaa ku habboon marka tan ma garan xadaanii inuu yidhaahdo waa laga fiican yahay akhbaranii ama wuxuu dhahay walaa yaquulu xadaanii ama xadaanii hadduu yidhaahdo qiraa'atan calayhi uu dhahaya ama xadaanii qiraa'atan calayhi wa ana asmac hadduu qof kale ku akhriyo saasoo dhan marka waa kala martabo sarreeyaano waxaa ugu martaba sarreeya waxaad sheeqadii ka maqasho xadaanii ama samciti waa ku warinaysa akhbaraniina waa iska bannaanta culmo badan isticmaasho laakiin shiikha haddaad ku akhriso oodan ka maqlin akhbarni aada dhahaysaa haddaad xadaanii dhahdana waa inaad ku qaydiso xadaanii qiraa'atan caleyh naam wain ajaazahu hadduu shiikhu u banneeyo kitaabkiisa ijaazuu siiyo ninkan waxoogaa shiikhii maalan bukhaari oo wariyey oo sanad uu leeyahay ama muslim ama abu daa-uud ama kutubta sunanka oo dhan nin ardayaho najiibaha u yimid ama sheekh weyna laakiin sanad u baahan ajastu laka an tarwi uu leeyahay saxiix albukhaari oo muslim hadhow markuu warinayo marka wuxuu dhahayaa marka ajaazanii ow akhbaranii ijaazatan ama canna waa la dhihi karaa cancanada waayihii dambe ijaazada ayaa loo isticmaala wain ajaazahu shaykhu hadduu u sheikhu baneeyey min kayri qiraa'atin fayaquulu wuxuu ley ajaazanii waa ii baneeyey wa akhbaranii ijaazatan labada waa dhihi kara akhbaranii ijaaza lakin waa inuu cadday akhbaranii keliya ma dhihi karo ajaazanii ama akhbaranii ijaazatan inay ama amba anaana qaarkoodna waa isticmaala mararkii dambena amba anaa qaarkood isticmaalkeeda marka waxaa la yidhaahdaa dee musalaxa haddii alfiya sacuudi iyo alfiya alciraaqi waa intaasoo safaxaad iyo abwaab waaweynoo looga soo hodlo iyo kutubaha laftood usuulfiqda waaweyn laakiin hadda meeshaan hoga uu soo gaagaabina waalcancanatu tadkhulu cala alasaniidi ayay gashaa macnaa wuxuu ka wadaa axaadiida musnadkaahay ka mid tahay waayo oo itisaal lagu xambaaraa w waidaa qara'a shaykh siyacii markaa taxamulka iyo adduhu kuu sheega waidaa qara'a shaykhu shaykh hadduu akhriyo oo cala dulaab uu ku akhriyo oo carwaat uu ku aqriyo juusi liraawi ardaygii sheekha ka maqlay oo hadhow markuu ardadiisa u warinaayo waxaa u bannaan addaa la yidhahdaa marka ardada a u warinayso marka hore sheikha ka qaadanaysana taxamulaa la yidhaahdaa marka markaad sheikhii ka maqasho ardadaad u gudbinaysa addaha la yidhahdo waxaa kuu bannaan an yaquula xadaanii aw akhbaranii waxaa kaloo bannaan samictu iyadaana u heer sarrayso in laga cabiro waxaa sheekh ka maqasho waidaa qaraa huwa calaa sheekh sheekh hadduu ku akriyo ama qof kalea ku akriya isagoo maqlay akhbaranii wuu dhihi karaa markaas walaa yaquulu xadaanii mana dhahaayo haddii lacalla uu yidhaahdana xadaanii qiraa'atan calayhi hadduu isagoo ku akriyo haddii xadaanii qiraa'atan calayhi wa ana asmaca uu dhahayo wain ajaazahu sheekhu sheekh hadduu u banneeyo uusa ku akrin ardaguna uusa kitaabkan waa wari kartaa oo dhan min kayri qiraa'atin isagoon ku akrin shiiquna ma akrin ardaygiina ma akrin fayaquulu wuxuu leeyahay ardaygii markuu gudanayo xadiidkii oo ardadiisa kale u gudbinayo ajaazanii waa ii baneeyey wa akhbaranii ijaazatama igu baqay canna waa u dhihi karaa anba-anina waa dhihi karaa halkan alqiyaas qiyaaskii ayuu maanta ma arkaysa ubaad qiyaaska isaguna waxaa weeye waa ruqnigii afaraad ee arkaanta maaragtay waa qeybtii afaraad ee ka mida maaragtay usuusha la xujaysto alkitaab wasunna uma alqiyaas qiyaaska asalkiisu wuxuu ka yimid min qistu athawb maradii ayaan maanta ma arkaysa aan cabiray maradii ayaan cabiray waa isla ekaysa qistu thawba cala athawb ama waxaa la fulaanu laa yuqaasu bifulaan macnaa labadan iskuma eka sharciga isagaa noo sheegi doona istilaaxa oo maanta ma arkaysa macnaha istilaaxiga qiyaaskuna waa wax jiro kitaabka iyo sunnada iyo aqwaashii saxaabada iyo cuquusha saliimka ay sugayso aayaadka loo deliishado waxaa ka mid ah sababtoo qaar ihbaatka iyo qiyaaska diidaa jira sida shiicada qaarkood iyo maaragtay daahiriyada oo kale ayaguna qiyaaska waa ay diidan aayadaha loo deliisha waxaa ka mid ah laqad arsalnaa rusulanaa bilbayinaat wa anzalnaa macahum alkitaaba walmiisaan kitaabka iyo miisaankan soo dejinnay liyaquuma annaasu bilqis dadku inay cadaalad u qumaan macnaa waxyaalihii usuusha ahaa ee wax lagu cabiraha loo soo dejiyey hadhow dadku sidii xaqi iyo baadilkii cadaaladii cadaalad darrada ilaa hadda suuro haddii loo sheego oo suuradaas la ammaano suuradii lamida waa la ammaananta haddii suuro la taqbiixiyo suuradaas suuradii lamidna way xun tahay asaas macnaha soo kalaa nabiguna calayhi salaatu wasalaam hadda qiyaas waa isticmaalay oo waxaa dhacday maaragtay in islaan ay tir hooyada iyadoo soom nadar lagu leeyahay dhimata maka gudaya markaas waxau dha nabiga calayhi salaatu wasalaam haddii deyn lagu leeyahay soo deynka kama aada gudi lahayn haa ay tir haddii waxau dhahay deynullaahi axaqu bilqadaa deynka ilaahay marka nabigu waxau dhaha alay slam fadeynullaahi axaqu bilqadaa sidoo kale saxaabada waa ay yaqaaneen cumar radi allahu canhu kitaab weyn oo u diray oo cadiim ah isagoo dee manaadiq u dhiibay markaasu wuxuu yidhi uma alfahma alfahma fii maa udliya calayk waxaad fahamtaahuu dhahay wixii qadaayaada lagu soo gudbiyey wa mimaa warada calayka waxaa kugu soo arooraya ah masaa-isha mima laysa fii qur'aanin walaa sunna kitaabkii sunnada waxaada keenaya uma qaayis alumuura cindaka arrinta isu eeg isu barbar dhig wacrif ilamhaala shay walbaa sheegoo lamid yaha aqoonso uma actamid fii maa taraa ilaa axabiha ila allahi wa ashbahiha bilxaq waxaa u qasadaa marka wax ku xukuntaa waxa aad isleedahay ilaahay buu jecel yahay oo xaqa u dhow wuxuu yidhi ninka la yidhaahdo almusani ardayga imaam shaafici raximah llah raxima allah alculamaa jamiican ibnulqayim uu ka soo raray alfuqahaau uu dhahay min casri rasuuli sal allahu alayh wasalam ilaa yowmi wahluma jara weligoodba istacmalu lmaqaayiisa fi lfiqayo isticmaalan fii jamiici alaxkaam fii amri diinihim arrimahooda diinta wa ajmacuu waxay ku kulmeen calaa ana nadiira alxaqi xaqa waxa lamidihu xaqun inuu yahay wanadiir baaili wanadiir albaaili baail isaguna inuu yahay marka arrin jirto waay sheikhulislaamna wuxuu yidhahda raximah llah alqiyaasu asaxiixu min alcadli ayuu ka mid yahay faina taswiyatan fainahu taswiyatun waay bayna mutamaahilayni las laba shay islamida la sino wa tafriiqun bayna almukhtalifeyni laba shay iskhilaafsana la kala bixiyo marka adiladaasaa u xujaa ama alqiyaasu qiyaaskii fa huwa isagu macnaa istilaax ahaan raddulfarci farcigii in la celiyo ila alasli asalkii loo celiyo fi lxukmi xukmiga loogu celiyo bicilatin bisababi cilatin cillo sababteedoo tajmacuhumaa kulminaysa baabkan qiyaasa saddex rukmi ayuu ka kooban yahay wax la yidhaahdo asal iyo wax la yidhaahdo farac waxa la yidhaahdo iyo xugum iyo cillo wax la yidhaahdo asalka waxaa weeye waa waxa uu deliisha maanta ma arkaysa oo ku soo arooray wey oo daliishoo ku soo arooray sida khamrada taxriimkeeda oo kale inay xaaraam tahay ayaa daliil ku soo arooray waa asalkii wa farcigiina waxaa weeye bahalladan la qoosho oo nadiidka ah ee ayaga wax badan markii laga cabo sakhraaninaya laakiin wax yar haddii aan laga cabin aan sakhraaninayni waa farci waxaa la rabaa in khamradii la haleeshiyo xukunkuna waa taxriim ciladuna marka waa iskaarkaas marka farci oo nabiid ah ayaa asalkii oo khamrada la haleeshiinaya xukumkii aan lagu haleeshina oo taxriimka ahaa cilada oo kulmisana waxaa weeyaan waa iskaarkaas cillatul iskaar oo kale ama miihaal kale haddii laga soo qabto waalidka yaan uf la dhihinaya ee uf haddii la dhihi waayo maanta ma arkaysaa ayadana haye marka waa kaas wey waama alqiyaas huwa raddu lfarci farca oo la celiyo ila lasli asalka loo celiyo oo isku xukm la siiyo fi lxukmi xukunka looga celiyo bicilatin bisababi cilatin oo loo celiyo tajmacu maa kulminaysa wa huwa yanqasimu wuxuu u qaybsamaa ilaa alaai aqsaamin saddex qaybood qiyaaskiyaa saddex u qaybsanaya waa bisababi lcilati ciladaa kala qaybinaysa nooca cilada ay tahay ayuu saddex ugu kala qaybsamaya bixasabi nowci lcilati ilaa cilada ayaa kala xoog badan oo kala waaweyn marka saddex qaybood ayaa loo qaybinaya kan ugu horeeya qiyaasu cilatin qiyaasulcillo ayaa la yidhaahdaa wa qiyaasu dalaalatin qiyaasu dalaalaa kan labaad la yidhaahdaa iyo wa qiyaasu shabahin way akaashada qiyaaskeeda fa qiyaasulcilati cillada qiyaaskeedu waxaa weeye maa kaanat waxay tahay weeye alcilatu ciladii fiihi dhexdiisa muujibatun lilxukmi xukmiga tii waajibaysa waa maxay cillooyinka kale xoog badan qaar waxay ku sugnaadeen nas kitaab iyo sunno iyo ijmaacay ku sugnaadeen soo maa oo naskii baa caddeeyey qaarna waxay ku sugnaadeen binafyi lfaariq wax la yidhaahdo dee cilladii asalka ku sugneed iyo madda faraca ku sugneed wax farqiaba uma dhexeeyo mararka qaarkoodba owla inay ka tahay ayaaba ka mid hadda qiyaaska cilooyinka qiyaaska ku yimid waa midda qur-aan ku badano min ajli dalika katabnaa calaa banii israaiil annahu man qatala nafsan bikayri nafsi ma garat fabidulmi min aladiina haaduu xaramnaa calayhim dayibaatan xillat dulmkooda ayaa waxaas looga xarima waa cilo iska cad waa oo naska ku cad midna ijmaacay ku caddahay oo maala waxaa la yidhi qofka oo qalbaankaa laa yaxkum maaragtay axadikum beyna khasmayn wahuwa qalbaan oo kamaa qaala sal alla alay wasalam isagoo caraysan labiuu kala xukumi sababta loo diiday ijmaaca waxaa weeye waa tashwiishulfikri maskaxdiisa ma sugna waxaa la mid ay yidhaahdeen isagoo gaajaysan maanta ma arkayso isagoo kaadi xun ay hayso isagoo saxaro un hayso isagoo masaajkiisa uusa fiicnaynoo fikirkiisa oo mushawash u yahay marka cilladaas qofka maanta gaajaysan ama oon xun ou haayo ama qabow xun ou haayo ama bardi xun oo maskaxiisaba ay dhammayn iyo qofkii isagoo caraysan xugminta la yiri waxbay farqi uma dhexeen farqi waynasu qof walba oo garanay haddii qofka la yidhaahdo waalidkaa ufi ha dheh ee la yidhahdo maadaama ufi la diiday bisabab iliidaa ee wixii ka weynoo sidii kale darbigoo kale waa mamnuuc tanka ilaahi wuxuu yidhi in aladiina yakuluna amwaala yataama dulman inamaa yakuluna fii buduuni akligii haddii la dee hadduu ixraaqiyana uu gubo xoolihii waa lamid kaasoo kale marka waxaa la yidhahda la yidhahda qiyaasulcilla ayaa la yidhahda waa waxa cilladeedu oo iska waarda tahay ma garta ama sida kale iskaarka oo kale ciladii iska waadixtaa oo kale fa qiyaasu lcilati maa kaanat cilatu fi muujibatin lilxukmi ayaa la yidhahda wa qiyaasu dalaalatina waxaa waaye huwa alistidlaalu inaad deliishatid biaxadi nadiirayn labadii shay iskumad ah cala alaakhira u deliishatid wa huwa an takuuna alcillatu daallatan inuu ku tuso cala alxukm walaa takuunu muujibata lilxukmi waajibinayso qiyaaskaana waxay ka dhigeen badana waxay ku xambaaraan qiyaaska oo cilladiisu ay mustanbada ay tahay qiyaaska ciladiisu ay maanta mustanbadada ay tahay oo nafyulfaariq oo kale aada keeni karin wixii farqiga u dhexeeya maalan xoolaha maanta ma arkaysaa agoonkaa la yidhi sakaha laga qaado ama xoolaha sabi ayaa xoolo xaliha laga qaado sako sida qofka weyn sababtu waa maxay xoolihii way badanayaan bijaamicu numuwi ayaa lii ya marka haddaa qof oo weyn iyo qof yar inaysan isku mid ahayn nafyulfaariq lama keeni karo haddana ciladii waxay ishaare maadaama wixii xoole ay yihiin oo ay dhaqmaayaan oo taran iyo waxay leeyihiin xaajadii faqiirkana in la owdo ay meesha ku jirto in sidaas oo kale maaragtay daliil adiga xoogaa meeshii maaragtay laga qaadan karo nacam maalan mihaal kale ugu cad waxay sameeyaan maalan khamradii iyo nabiidkii waxaan leenahay nabiidkii waa xaaraam siday khamrada u xaaraantaa sababtoo ah haddaan iskaar nidhaahno waa cillo la fahmi karo oo cad wa laakiin waxaan leenahay mid walba riix qurmoona leehay tanna waa ureysaa tanna waa ureysaa ee waxyaalo badan oo aan iskaar ahaynaa jira oo riix sidii qurmoon tahay laakiin un riix qurmoonidan waxay daliil u tahay wixii meesha inay ay maanta ma arkaysa ay khamro inay jirto ayay maanta ma arkaysaa meeshii ay daliil marka waa taasoo kale nacam wa qiyaasu dilaalati walistidlaalu biaxadi nadirayni labadii isku mid ahaa cala alaakhari wa huwa an takuunu alcillatu daallatan lilxukmi ayay ku tusinaysaa walaa takuunu mujbatu lilxukm oo hadda haddii aan dhiraahno khamrada waa soo uraysaa nabiidkuna waa soo uraysaa ee uritaankan wax asagii cilla maaha laakiin cilladii uu ku tusinaya oo wax haddii sidii qamiir ay u soo uraan inay maaragtay wax darooga ay yihiin oo sakraaminayo ayay ku tusinaysa marka qiyaasul cillaha ka weyn waa cilladii markii ama naski lagu sheego ama ijmaacii ama hadhowna wax nafyul faariqa oo haddaa tidhaahdi ninkan xoolihii agoonka inuu cuno ayaa loo diiday dee hadduu gubana waa isku mid aan leeyahay marba waxba itilaafka unbaa looga jeedaa meesha maara waa isku mid dabada taasaa midda kale waxay yidhaahdaan saddexaadna wa qiyaasu shabhi taleexaad ee saddexaad qiyaasu shabah waxay yidhahdaan waa aqiisada kan ugu daciifsano culamada qaarkood siba abuu isxaaq shiiraazi kitaabkiisa luma wuxuu leeyahay xujo saasa maba aha wa qiyaasu shabahi qiyaas shabci huwa alfarcu waa farci almutaradidu dhex noqonayo bayna aslayni laba asal fa yulxaqu waxaa la haleeshiinayaa biakarihimaa shabahan bi biakarihimaa midka ugu badanoo shabahan bi inuu ekaado walaa yusaaru ilayhi mana loo ahaanayo maca imkaani maa qabla inta qiyaasu dilaalo iyo qiyaasul cillo la aadayo oo baab kale la heli karo qiyaasa kan lama soo aadayo kan waxay ku miisaaneen waxay dhahaan addoonkii dhinac haddaa ka fiirisay xorka u egyahay dhinacna maalkiibuu uga egyahay min xaysu annahu mukallaf oo salaad buu leeyahay soon buu leeyahay yatasawaj maaragtay takaaliiftu sharciga ku waajibayso wixii muslimka xaaraam ay ka xaaraamiyeen wixii waajibaadka ay maaragta waajib ku yihiin qof caqlio bashar uu yahay dee xurka uusoo u shabaha min xaysu annahu in la leeyahay la iibinaayo maanta ma arkaysaa la beecinaayo dee addoontii ninkii la mulkulyamiin oo ugu tegaayo waxyaalahaasoo dhan addoonkii laftiisa biduuni idin uusan guursan karin yacni la iibinaayo oo maaragtay lagu tasarufaayana wuxuu egyahay xoole saa darteed addoonkii haddii la dilo maxaa lagu sameynaya madiyaa laga qaadaya oo marka addoonkii yaraa oo saddex jirkaa nin wiilka ah iyo kii weynaa ee mutacalimka ahaa ee warshad dhanba socodsiina iyo caalam dhan ya oo isku qiimo isku diyaa laga qaadaya boqollo boqollo sida diyadaba ay ilaa hadda nin boqora oo weyn oo xariifa oo qaa'ida haddii la dilo miska miskiinu un qoora ka laalaadan haddii la dilo waa isku boqollow samaxo isma dhaama laakiin addoonka haddii ha la qiimeeyo la yidhaah oo markii la dilo ma qiimaa bixina mise qiimaha waa kala tagsan yihin isku qiimama wiil yar iyo nin xoog leh oo weliba sanco yaqaan iyo xariif yaqaan dee diyadiisu boqolaal dii inuu ka qaalisaya dhici karta kana wax yar ugu joogo marka ma waxaa la haleeshiinayaa ma diyaa ka waajibanayso xaggii xarkiyaa la haleeshiinayaa mase qiimaa ka waajibayso xaggii xoolihii y waa sidoo kale jaraaxaadkiisa taas marka ay culummadu ay ka muhimaan baabkaas waa wa qiyaasu shabah walfarcu almutaradidu bayna aslayni laba asalow dhex noqonaya sidii addoonkiiyo bayna maaragtay albahaa'im wa bayna alaxraar oo dhex noqonaya fa yulxaqu waxaa la haleeshiinayaa biakarihimaa shabahan midka uu shabah egyahay walaa yusaaru ilayhi maaragtay qiyaasu shabahaasna loo ahaan maayo maca imkaani maa qablahu wixii ka horreeya iyadii maanta ma arkaysa ay suurogel yihiin loo ahaan maayo halkaana wuxuu noo sheegayaa shuruudii qiyaaska min shuruudi lqiyaas wuxuu yidhi wa min shuruudi lqiyaasi waxaa ka mida buu yidhi wa min shuruudilaa waa shan rugni ou leeyahay asalkii من شروط الفرع ما كوخر ya
من شروط الفرع ما ودهم من شروط القياس hawa min shuruudi lfarci ayaa qor asaga farci waa wuxuu ka dhigtay min shuruudi lqiyaas laakiin eh, hadalka qor waa min shuruudi lfarci waa marka maadaama shan rukni uu ka kooban yahay afar rukni oo asalkii iyo faricii iyo ciladii iyo xugumkii afartii inbu shuruud leeyahay shuruudahana haddii kutubaha waaweyn markii la aado aaday u badan yihiino ciladaa ugu shuruud badana haddii intaasoo safaxaada looga hadla shuruudeeda ee hadda wax yaroo ka hadlaya farcaa shuruud leh asalkaa shuruud leh inkastoo ciladu ugu shuruud badantahy ugu hadal badantahy badan sababtoo baabka iyadaa madax ka ah min shuruudi lfarci waxaa ka mid ah layidhi an yakuuna munaasiban lilasli asalka waa inuu munaasib u yahay ma garan farci kasta asalkiisa la haleeshiina haddii la rabo in la haleeshiiyo waa inuu maanta munaasib uu u yaho kale ee maalan waxyaalaha ribowiyaadka ah burkoo kale waa la caddeeyey sarreenka ciladana culimmadu waa isku khilaafeen laakiin sida ugu roon allahu aclam waa sida madhab shaafici in lagu qiyaaso waxaan dhucmina ila waxaan o dhan waa wax dhacaamo ah dahabka iyo filadana lkown wa afmaan inay yihiin lagu cileeyo taasaa ugu roon inkastoo ibnu taymi uu yidhaahdo adducmu maca alkeylka ugu roon laakiin keylkeylka aniga kolley waxaa ila roon ilaa wuxuu wax cuntahay u badan yihiin wixii aan dahabkii fidlada ahayn dahabkii fidlana waa amaniya ciladooda inta kalena waa ducumkaas sababta xadiis dacaamka sheegaya maaragta marka taasaa laga qaadanaya marka haddii la haleeshiiyo ruuskii bariiskii haddii la haleeshiiyo labadii asalka iyo farci munaasib u yihi haddii xataa sida imaam maalik ikhtiyaar lagu daro wala wax quud oo maaragtay mudakhara haddii lagu daro ducmi haddii la yidhaahdo labadiina waa isla leeyihiin marka xoogaa aad marka usoo dhowda wa min shuruudi lfarci an yakuuna munaasiban lilasli ayaa ka mid a wa min shuruudi ilasli an yakuuna haabitan waa inuu ku sugnaado bidaliilin daliil muttafaqin calayhi la isku kulansan yahay bayna alkhasmayn labada doodaysa badanaa marka qiyaaska la doodaayo waxay sameeyaan munaadaraa jirta badanana waxay sameeyaan mas'alo oo nusuustiiba ay ku sugan tahay ayay balse u burhaamiyaan in qiyaas lagu sugi karo ayaa xoogaa masuusii loo kaadida markaasaa leeyahay bal mas'alada aan qiyaas ku sugno naski waa haysanaa laakiin bal qiyaas aan maaragtay aan ku sugno oo munaadaraadka marka labada ninoo marka doodaysa ilaan waxaa weeye asal ayaa farac laa haleeshiinaya bijaamic alcilla lagu haleeshiinaya asalkan labadaa ninoo doodaysa waa inay muttafaq tahay bayna alkhasmeen mathalan haddii ninka maalan shaaficiga ama maalikiga ama xambaliba ka soo qaata haddii uu la doodaayo xanafiga xanafi waxay dhici kartaa nabiidka inuu maaragtay sida ahlura'yi lagu yaqaano inay maaragtay xoogaa soo dhoweeyaan wuxuu rabaa khamrada inuu asal uga dhigo khamradii marka inay xaaraamta waa isku waafaqsan yihiin wuxuu rabaa markaas xamradu maadaama ay ay xaaraam tahay ee sababteeduna ay cilatadii iskaarka ay tahay ee nabiidka inuu iskaarka la wadaago markuu ku waafaqseen marka wuu ilzaami karaa xukunkii maaragtay wuu ilzaami karaa marka asalka sharciga waa in la isku waafaqsan yahay bayna khaslabadooda haddaan khasmi uusan jirinna markaas khasmiga kale inuu ku waafaqo shardi ma ahane waa in maaragtay yani arrintu ay si saxa ay ku dhacdo taasumaa laga raba laakiin ayagoona arrin is waafaqsanayn hadday doodaan maalan xanaabilada madhabkooda oo mashhuurka waxay qabaan dibaaqu inuusan maar daahir ku noqonin ilaa ikhtiyaaraad bacdu culamaa laakiin mashhuur madhabiga dibaaqa inaan maaragtay oo xadiiday delishaan laa tantaficuu min almey biihaabin wax saas oo kale ay deliishada laakiin culimmadu muxaqiqiinta xadiidka oo xoog baloo muslim ay qaata laakiin madhabka asaaskiisa waa saas hadduu rabo xanafi inuu la doodo oo yidhaahdo jildulmeytati waa najis ma garanta oo daahir ma noqon mila jildi lkhinziir oo ku dhan isba waa najis asaga xanafigu waa soo booda asaga wuxuu leeyahay ani waxaanba qabaa jildiga khansiirka dilmagday inuu daahiri asalkiiba marka iskuma waafaqsana waa ka buraysaa marka saasoo kale haye wa min shuruudi اlasl an yakuuna haabita bidaliil muttafaqin caleyh bayna alkhasmayn daliilas haddii laba qof ay dooday hadduu qofka oo asagu waxay taha la yidhaahdaa markuu doodayo qofka inuu qof khasmi uu la doodaayo ma garata iyo qof naadira inuu yahay asaga maanta ma arkaysaa mas-uulkiisa oo fii oo fii oo asaga oo keligiis ou asagu maaragtay ou fiirinayo fain lam yakun khasmun bal araada ihbaata dalika alxukmi fi lfarci fashardu hubuuti xukmi اlasli bidaliilin yaquulu bihi اlqaa'is midkan qiyaaska sheegayay daliil oo isagoo uu ku tegaayo waa inuu asalka oo ku sugnaado oo agtiis daliil xoog la uga sugan yahay nacam taasumaa shardi haye wa min shardi alcillati waxaa ka mida an tadarida inay socoto fii macluulaatiha macluulaadkeeda oysan macnaa ka daba marin waa falaa tantaqidu ma burayso lafdan walaa macnan ma burayso waa cillo xaggii xagga socoto ee haddii la waayo cilladana xukunkii la waayo haddii cilladii la helana xukunkii la helo oo waxay ku miisaaliyaan sida khamrada oo kale khamrada cilladeeda waa iskaar wixii marka iyaga lagamida haddii iskaarka laga helo oo nabiidka iyo wixii lamida waxyaalaha daroogada xukumkii oo taxriimka waa la helo haddii laga waayo xukumkii taxriimka waa la helo marka taasoo kale waa muqar muncakis oo haddii la waayo la weynaa haddii la waayo la weynaa haddii kale oysan qaacidadii soconaynin waxaa la yidhahdaa naaqidaa la yidhaahdaa oo ma soconayso laakiin naqdiga marmar wuxuu ku imaanayaa takhallufka hadduu ku yimaado sabab oo rukniyaa la waayey ama shardiyaa meeshii laga waayey markaasoo kale waxaa leeyahay maanicaa ku yimid ee ma takhallufin maalan qofka qofka marka loo qisaasay waxaa shardiya qatl oo camdi cudwaan ina wax ku jiro qatl oo camdi cudwaan yaa qatl camdi iyo cudwaan cudwaankuna wuxuu ka noqonaya aaladdu uu wax ku dila ama muxadad ama muhaqal maceen oo kudbaa yaqtulu qaaliban taas waxaa layidhi waa cilo oo muqarida ah haddaba mar marmaraa takhalluf ku dhici kara aabbihii baa masalan cunugiisii dilay xadiidkaa imaanaya oo maaragtay laa yuqaadu alwaalidu biwaladi sababta maadaama waxay dhahan wujuudkiisa oo sabab u ahaa cadamkii sababma u noqonayo shiikha waxaad moodaa imaam alxarim wuxuu leey qiladaasoo kale oo mutakhallifo oo maarata day saas ay ku timaado cilladaas ma soconayso laakiin waxaa la leeyahay cillada ma takhallufina halkan maanicaa ku yimid qaacidadii waa jirtaa maanicaa ku yimid marka maanicaa marku yimi way noqonta laakiin mar kale way imaanayso ama waxaa la waayey shardi nin baa sinaystay in la radmiyaa la rabay waxaa loo moodaya inuu muxsan yahay kabacdi maxaa caddaatay inuusan muxsan ahayn labadii waa midkood maxaa ku waajibaya markaas jaldiyaa ku waajibaya soomaa marka waxaa waye cilladii ma burinay shardi shuruudeedii ka mida ayaa maaragtay la waayay saas kali waa masaa'il sasaroo kutubaha hore ayaa si fiican u baahinaye cillada waa inay noqoto mid xaggi xaggaba u rogmanayso haddii maaragtay la helona xukumkii la helay haddii loo hela weynay laakiin waxay dhahaan haddii ay sabab u maqnaato maanic ku qubay rukni la waayo shardi la waayo waxa waaye ma burino waa ay joogtaa meeshaas yartaa ay haadi sabab ay- ay ka maqantay waa ilaa qof kaloon waalid ahayn hadduu qofkii uu dilo camdi cudwaan uu ku dilo ma garate oo muaqal uu ku dilo ama muxadid uu ku dilo waa loo qisaasaya saaswa min shardi lxukmi waxaa ka mida an yakuuna mila alcilati ciladoo kale waa inuu ahaado fi nafyi walibaat isaguna sidoo kale oo meeshii xukunkii haddii ciladii la waayaan inuu xukunkii ciloona oo haddii ciladii joogtana xun haddii la waayana in la weynaayo laakiin taas waxaa la yidhi waa dadka arkaaya inay maaragtay cilladu marna mid keligay noqotaa marka murakabay noqota hadday cilladu murakabo ay tahay ee mid keliyahoo la waayey xukunkii laguma weynaayo maalan weysada maxay ku buri kartaa waxay ku buri kartaa alkhaarij min asabiileyn annoom kama soo qaad masu dakar akul laxmi ljazuur cinda shaafici masu lmar'ati alajnabiya soo ma aha ee haddii weysaqaa qofka uu weyse qaayto ee nawaaqidii maala khuruuj min asabiileyn laa naaqid kalaa la hela ya soo maaha markaasoo kale naaqid kale haddii la helo waxa weeye cilladii oo khuruuj min asabiileyn meesha waa ka maqantay laakiin maxaa jooga cillo kale oo naaqidahaa jirta saasaa jirteen marka markan uu leeyahay wa min shuruudi lxukmi an yakuuna mila cilati fi nafyi walibaat hadalkan waxaa dhahaya qolada arkaaya inaysan cilladu murakab ahayn cilladuna murakab waa tahay ilaa shanay gaari karta sida nawaaqid lwuduu oo kale ma garata ilaa weysadii inay burto maxaa cillo u noqon karo dhowr shooda oo maarata noqon karo qofkii maalan qatli maxaa ku keeni kara waxyaalo badan inuu qof dilo maalan inuu maaragtay isagoo muxsano sinaysoo la rajmiyo inuu maaragtay uu ridoobo waxaasana waxay dhahaa cilla oo murakabay dhahaan marka nacam hal cilla hadday meesha ka baaqato xukunkii ma joogsan kuwo kalaa cilladii keeni kara macaanidaas ka dhowda dhogto marka arta arki doonta waalcillatu cilladuna hiya aljaalibatu lilxukmi xukunka iyadaa soo jiidata waalxukmuna huwa almajlubu lilcilla cilada xugumkii haddii farac baa waxaa laga helay ciladii asalka ku jirto oo asalka loo xugmiyo ciladu marka xugumkii asalkahay faraca u jiido xukunkuna waa kii la soo jeedo marka jaalibka xaqiiqada oo maaragtay oo xukunka faraca u keenay waa allah allah sharciyey laakiin hadde ciladu sababay u tahay dee ilaah baa subxaana wa tacaala marka badanaana mucarif ay yidhahdaan cilada inay yidhahdaan alcilatu hiyo almucarifu lilxukmi taas oo kale xukunkan inuu farciga jiro iyada aqoonsiinaysa oo ilaah waxaa usoo jiida waa allaha shaarica walxukmuna huwa almajluubu lilcilati isagaa cilada maanta ma arkaysaa kan loo soo jiido maanta ma arkaysaa macnaheedu waxa weeye ana alxukma huwa maa jalabathu alcila waqtadatu ay keentay min taxriim wataxliil wafasaadin wasixa wawujuub intifaac wanaxwi dalik fataxriimu alkhamri xukmun sharciyin waay iqtadathu alcila ayaa wahel iskaar wainamaa kaana alxukmu majluuban lilcilati limunaasabatiha lahu ayuu u yahay fainahu maa habata xukmu اlasli fi اlfarci ila bisababi hadi اlcila wallah haye aan ku darno alxadr walibaaxa intaananu ku aadin alxadr walibaaxa halkan isaguna waa baab usuusha looga hado oo waa maxay asalku alxadr walibaaxatu macnaha maaragtay الله